markan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan ka bilaabatay magaalada muqdisho iyadoo la doortay laba kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobolada waqooyi ee somalilan kursiga koowaad ee doorashadii toddobaadkan la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qatar oo ka adkaaday mushtaaq ibraahim yuusuf mahdi maxamed guuleed ayaa helay toddobiiy sagaashan cod halka mushtaaq ay heshay saddex cod oo keliya kursiga labaad ayaa waxaa ku guulaystay biixii iimaan cige oo horey ugu fadhiya kursigan isagoo ka guulaystay cabdiraxmaan xasan ismaaciil biixii iimaan ayaa helay koob iyo sagaashan cod halka cabdiraxmaan xasan uu helay sagaal cod waxaana hallaabay hal cod doorashada oo ka dhacday dugsiga tababarka ciidamada ee jenaraal kaahiya ee muqdisho ayaa waxaa codeeyey boqoli kow ergo oo ka mid ahaa xubnihii loo soo culay inay doortaan xildhibaanada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo mas-uul ka ah arrimaha doorashada dalka ayaana bogaadiyey doorashadii xildhibaanada wuxuuna ugu baaqay maamul goboleedyada dalka inay bilaabaan doorashada golaha shacabka roble ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi waxaan ku faraxsanahay in doorashadii golaha shacabka ay si rasmi ah inoogu bilaabatay waxaana dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajeynaya in howlaha doorashooyinka guul ay inoogu dhammaadaan dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa hakiyey kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay hoob laba boqol soddon iyo sagaal kaasoo uu ku guulaystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qatar kursigaas ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu baarlamaanka wakhtigiisa dhammaaday horey ugu fadhiyey xildhibaan xuseen carab ciise ayaa idaacadda v o e da u faahfaahiyey dacwaddii uu ka gudbiyey kursiga xildhibaannimo ee horey ugu fadhiyey balse toddobaadkan loo doortay mahdi guuleed waxaana ugu warramay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan
runtii cabashada ama dacwadaas runtii ku salaysnayd ama ka socotay anoo keliya maahee qaranimada soomaaliyeed oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo tayduna marka haddee halkaa ay ku jirto qof adeegsanayay awood xafiis awood xukuumadeed awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada somalilan oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku astaysan reer kale koodiina number kala leeyahay dulmi horseedaya oodaqmeedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii isagu qoranaya bulshada samaysanaya manxiisa imikana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawir in laga qaado inay cidday tahay sheegto identitygeed sheegto guddigii markaana weydiinay waxay dhahan ma naqaano qofay tahay meelan ugu haagano ma naqaano imika qofka noocaasi inuu soo u fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan baan ahay sheeg yahaanay ku hayd qaranimada soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa soomaaliya marka dulmigu yani aad lebello badan buu lahaa taasay ku salaysnayd waxaan ogolaan karna ma aha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiye ma aha in dib loo celiyo waxaad sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamaayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ma laga yaabaa in sababo diini ah maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi inay sababo diiniya ahayd ma dhici kartaa marnaba shaqo kumay lahayn taasi waxaa caddaynaysa kursigii kale ee two thirty seven ee ordayay only candidatekii guulaysta maaha ka kale laftigiisa waa diidi sawir laga qaado ka labadii musharaxee soo baxay unbaa sawirada laga qaaday labadii manaxiis wiilkii iyo gabadhiiba waa diidi sawire laga qaado talayaab kale yacni iyo guddigu inuu ka ogolaada waxa noocaas oo kale ah dan ka hadlayna waa taas teeda kale qofka isu soo sharaxaya kur kursi baarlamaan waa hay-addii sharci dejinta ay ugu sarreysay dalka waa inaa dantiisa la yaqaano soo maaha waa heblaayo heblaayo heblaayo oo waxay waxaa qabata oo reer hebel ah oo saasa adantigeeda ma laga yaabaa dhallinyaradan in maadaama somalilan aanay ogolayn in doorashooyinkan laga qayb galo inay yihiin dad somalilan degan oo mustaqbalkooda ka walwalaaya halkii ay ku noqon lahaayeen haddii ay doorashada ku guuldaraystaan oo duruufaha jira ay ku qasbaayaan inay isqariyaan qofka saa u fikiraya marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu systemka dawladda ka qaybgalaya yidhahda maaha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmayaa inuu yidhahdo kursi baan iyo xil baan doonayaa taasa naftigeeda khiyaanaa hadduu kaba samaad ku guulaysan laha muxuu samayn lahaa qofkaas waa dhiqyaamayn lahaa kuwa la beratamaya noocaasa ee guulaystay kuwa beratamaya noocaasa waa dad aanay ka go-onayn midnimada soomaaliya waa shaqa shaqa weyiba halkan kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise oo u warramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya simon malongo ka dhigtay bersona nongrada oo la micno ah qof aan dalka laga rabin wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowda afrika waxa ay simon malongo u dhashay dalka uganda ku eedeysay dhaqdhaqaaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee amisom iyo istaraatiijiyadda amniga ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ma aysan faahfaahin waxa ay yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa guddiga midowda afrika ku wargeliyey in simon malongo uu dalka uga baxo muddo toddoba maalmood gudahood qoraal kooban oo bartiisa twitter-ka uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayuu ku sheegay in dowladda federaalk ay la xisaabtami doonto shaqaalaha amisom gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka ee laga filayo inay ka fogaadaan wax wax u dhimi kara sharaftooda marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee qaramada midoobe iyo midooda afrika dhinaca kale doorashadii golayaasha deegaanka ee deegaanada puntland ee dhowaan ka dhacday saddex degmo oo maamulkaasi ayaa dumarka ay ka heleen tiro kuraas ah oo la taaban karo arrintan ayaa rajo wanaagsan gelisay dumarka taas oo ah inay u tartamaan hoggaanka golayaasha deegaanka kale ee la filayo inay qabsoomaan doorashada oo ahayd mid qof iyo cod ah ayay haweenka ka arkeen fursad u dhaanta habka qabiilka oo aysan ka heli jirin doorkii ay ku lahaayeen waa kuwan qaar ka mid a haweenkii ku soo baxay doorashada oo arrimahaasi ka hadlaya
magacay waa faadmo cabdisalaan xirsi ka mid ah golaha deegaanka ee uu soo xushay xisbiga mideeye doorashada tanuna waxay noo dhiirigelin ku samaysay gabdhihii caqabadaha ay ka haysteen markay xubnaha isu soo sharaxaan muddo badan ayaan isu soo taagnay annagoo danaynayna dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabanno fursadna u weynay iyadoo laleeyahay haween baa tihiin waxba ma qaban kartaan maantana alxamdulilahi rabbialcaalamiin madaxweynihii shanaad oo puntland ayaa noo suurtageliyey inaan aqlabiyad ka helno ururada siyaasadaha magacayga waxaa la dhahaa caashe khatar cabdi waxaan ka mid ahay xildhibaanada musharaxiinta oo ka soo dhex muuqday golaha deegaanka ku guulaystay waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqday kuwa kasoo mid noqday aniga keligeena mehe gabdho badan kasoo dhex baxeen ururada kuna guulaysteen inay golaha deegaanka kusoo biiraan waxaan rajaynaynaa anagu inaan midow oo gacmo is haysana inaan ka shaqayno maxay ahayto ka shaqeyno arrimaha degmada waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan ku soo baxay keligay oo bulshada isoo saartay iyadoo aanan garabka iqahayn oday dhaqameed aabe walaa nin kale anuu aan ku soo baxay codka bulshada magacayga waa nadiifo maxamed cali waxaan ahaa iskuduwaa ururada haweenka sagaalka oola puntland faraxsanahay qoondada ay ka heleen haweenka saddexda degmo ee tijaabada ah gabdho iyaga iskood u soo doontay inay helaan oo matalaan dadka xildhibaanada ayaa yimi in badan oo ka midana way guulaysteen gabdhaha kaleeta ee reer puntland waxaan rajaynayaa inay gabdhahaas ku daydaan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida haweenkii ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka saddex ka mida degmooyinka puntland oo dhowaan doorashadooda la qabtay dhegeystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo